أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xasan guurguurte oo badda u saxiixay abey axmed ammaanna kala duldhacay ciidanka etoobiya ee duulaanka ku jooga waddanka dhanka kalena xasuuqa ka wada qayba ka mida geyga soomaaliyeed warbixin ku aadan kulanka ankara faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mowqif adag ka istaagtay heshiiskii ankara ee mar kale lagu iibiyey badda soomaaliya shacabka soomaaliyeedna ugu baaqday inay u kacaan difaacidda diinta iyo dalka waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan bayaan uu soo saaray maktabka warfaafinta xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale faafreebku waxaad ku dhegaysan doontaan kulankii ankara miyaa lagu caddeeyey badda ay qaadanayso etoobiya ma tii hore loo siiyey mise mid cusub ankarase maxay intan juhdiya u bixinaysaa isbahaysiga cusub ciidanka etoobiya ma ka mid noqonayaan falanqayn ku aadan ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan siyaasiyiinta mucaaradka oo xasan guurguurta ku eedeeyey khiyaano halis ah eedayn culusna soo saaray waxaan sidoo kale faafreebka idinkugu hayaa mas-uuliyiin dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay duleedka magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo debaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa xasan guurguurte ayaa badda u saxiixay abey axmed ammaanna waxa uu kala dullacay ciidanka etoobiya ee duulaanka ku jooga waddanka dhanka kalena xasuuqa ka wada qayba ka mid ah geyga soomaaliyeed ku soo dhowaada warbixin kulan ku soo gebagaboobay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ankara oo mar kale lagu soo maleegay heshiisyo xaaraan ah oo lagu boobayo khayraadka soomaaliya iyo ordogan oo u sacabatumaya arrintaas sida aroos gurigiisa ka dhacaya oo kale xasan garguurte madaxweynaha maqaarsaarka oo sayidkiisa abey axmed gacantiisa ugu saxiixay biyaha soomaaliya iyo abey oo qorshihiisa xoog ama xiilad ku meelmariyey magaalada anqara mujaahidiinta bariga afrika iyo bulshadooda oo iyaguna ganafka ku dhuftay shirqoollada dhulboobka ah ee mar kale lagu soo maleegay anqara haddaba sidee ay u dhacay shirqoolka cusub sida aan la soconno waxaa habeennimadii xalay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga mar kale lagu soo maleegay hagardaamooyin lagu doonayo in lagu xayuubsado qaybo ka mida badda soomaaliya iyadoona la huwinayo shaar ganacsi iyo waxyaabo kale oo aan sal iyo raad toona lahayn murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa u muuqda mid ka dhabeeyey hadafkiisii ahaa in isaga uu bixiyo badda soomaaliyeed waxaana meesha ka baxay sheegashooyinkiisii ahaa in etoobiya ay ku kacday xadgudub dhuleed xaqna aysan u lahayn in ay soo farigeliso dhulka soomaaliyeed abey iyo xasan oo dhexda uu u fadhiyo ordogan ayaa gaaray heshiis hagardaamo ah oo lagu qaadanayo qaybo ka mid a xeebaha badda cas ee soomaaliya laguna adkaynayo wixii dhex maray abey iyo biixi waxaana miiska ankara si la mid ah kuwii adis ababa mar kale etoobiya loogu saxiixay in ay la wareegto badda soomaaliyeed iyadoo soo xiranaysa shaar ganacsi kulankii xalay dhex maray hogaamiyaha adis ababa iyo kooxda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamay mid gebi ahaantiisba bahdil ku ahaa murtad xasan sheekh maxamuud etoobiyana uu u ahaa guul kale oo ay gaartay maadaama uu abiy axmed afka ka dhowrtay in uu ka laabtay is-afgaradkii uu horey ula saxiixday muuse biixi kaas oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen in etoobiya ay dal madax bannaan u aqoonsanayso somalilan taas beddelkeedna la siiyo marin badeed oo ay ka samaysato saldhigyo ciidan iyo dekado iyadoo u gaar ah sida lagu waramayo is-aragga ka dhacay caasimadda turkiga oo qayb ka ahaa wadahadallo soo jiitamaya bilihii lasoo dhaafay oo turkigu garwadeen ka ahaa ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo dhammaantood xoojinaya damaca abiy axmed ee badda soomaaliya isagoo ay hareertiisa fadhiyeen abiy axmed iyo xasan garguurta ayuu rajab dayib urdugan madaxweynaha dowladda riddada ah ee turkiga waxa uu ku dhawaaqay in lagama maarmaan ay tahay in etoobiya ay soomaaliya ka hesho marin badeed
Ben de Abi Ahmet kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmut kardeşimin de waxaannu uga mahadcelinaynaa abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud wadahadalkan aan maanta halkan ku yeelannay ee ah in etoobiya ay bad hesho waxaan filayaa in walaalkay xasan sheekh uu dhug u yeelan doono uuna dhuuxi doono rabitaanka etoobiya ee marinbadeed kana caawin doonna ayaan aaminsannahay dunida ayaaba dhammaanteen naga badan wixii intaas ka dambeeyana waan isla socon doonnaa annagoo dhammaanteen gacmaha is haysannaa gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak waxay dhinacyadu soo saareen qodobo dhammaantood u adeegaya damaca dowladda xabashida etoobiya islamarkaana rumaynaya riyadii ee in muddo ah ku taamayeen xabashida oo ahaa in marinbadeed ay ka helaan geyiga soomaaliyeed xoog ama xiilad waxayna markan etoobiya damaceeda ku caddaynaysaa qalinka uu gacanta ku hayo xasan garguurte ee ay ku adeeganayso qodobada ka soo baxay wadahadalla ku-sheega oo dhammaantood ahaa isdhiibitaan ay samaysay kooxda riddada ayaa guul u ahaa abiy axmed waxaana qodobadaas ka mid ah in etoobiya la siiyo marinbadeed oo loola jeedo bad ama dekad ay iyadu maamulato in ciidanka xabashida soomaaliya sii gumaysan karaan iyadoo bayaan aan si qayaxan loogu carab dhabin balse lagu ammaanay joogitaankooda soomaaliya iyo xasuuqa ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed dhinaca kale murtad xasan sheekh maxamuud ayaa isagana dhankiisa ka hadlay kulanka waxa uuna meesha ka jeediyey hadallo uu ku boogaadinayo ciidamada xabashida etoobiya ee har iyo habeen dhibaatada ka wada gudaha waddankeenna muslimka ah ee soomaaliya waxaana uu yidhi
erdogan and the republic of turkey the effort that have been put into this endeavor that we have concluded tonight at this hour In one aspect, it's a conclusion because it stops on the differences that we had.
Marka aan ka hadlayno heshiiskan waa mid muhiim u ah labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Annagana waxaan Turkiya uga mahadcelinaynaa kaalinta dhexdhexaadineed ee ay ka qaadatay heshiiskan. Soomaaliya waxay saaxiib iyo isbahaysiba la ahaanaysaa Itoobiya xilliyada soo socda, waxaana rajaynayaa in heshiiskan uu nabadgelyo iyo xasilooni ka dhaliyo mandiqadda. Fursadaha ka dhalan kara heshiiskan waxay faa'iido ugu jirtaa labada dal. Soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la shaqayso Itoobiya iyo madaxda Itoobiya marxaladda soo aadan haddana ciidanka Itoobiya waxay joogaan Soomaaliya waxayna qayb ka qaateen nabadeynta Soomaaliya sidoo kale labada dal waxay ka wada shaqeeyaan arrimo dhowr ah waxaana ka shaqeyn doonaa sidii xasilooni waarta mandiqada looga heli lahaa sababtoo ah mandiqadan waa mandiqad xasaasi ah inaan ka wada shaqeynana waxaa ku jira danta guud In the recent times, Ethiopia and Somalia are two neighborly countries and they have mutual uh, interests in cooperating together and building a prosperous future of both our two countries and our two people. We are very much grateful for efforts.
falanqeeyo lagu magacaabo cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa waxa uu ku sifeeyey wixii ankara ka dhacay guul diblomaasiyadeed oo etoobiya u soo hoyatay isaga oo muujiyey in bayaanka la soo saaray iyo hadalkii uu jeediyey abiy axmed aysan ku jirin wax muujinayo in etoobiya ka laabatay is-afgaradkii ee la saxiixatay muuse biixi cabdi horraantii sannadkan waxaana uu yidhi waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in m o u gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhum ku jiro ah talow holaha looga socdo khilaafkii hore macnaheeduma waxaa weeye mise waxaa weeye sideedabay sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama etoobiya ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa abiy axmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay aad moodanaba in communikeyga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay etoobiya waa in bad la siiya marka madaxa kooxda riddada ayaa dhowr jeer ku hadaaqay in uusan wax wada hadal ah la qaadan doonin abiy axmed inta ay xabashidu ku dheggan yihiin mawgii ay la gashay somalilan balse xasan garguurte ayaa isdhiibay oo abiy axmed u tanaasulay tanina waxa ay bannaanka soo dhigaysaa dabadhilifnimada madaxda kooxda riddada oo ku suntan shisheeye kalkaalnimo sida uu mar kale sheegayo falanqeeya wardheere waxaa tanasulay soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in soomaalidu ay shirkaas la fadhiisatay awal waxay ahayd soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaallaan kow waa inaad horta ka laabataa heshiiskaa isafgaradka ah oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah arrintaasay ahayd wixii soomaalidu shuruuddii ay markasta ku xidhaysay taasaa meesha ka baxday soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dabacday waxay timid heer ay markaas la dhexdhexaadiyeen labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey etoobiyana ay weli kusii adkaysanayso in bad la siiyo midda kale waxaan rabaa inaan kuugu daro muhima soomaalidu marna etoobiya bad uma diidanayn waxaa u furan dekedaha soomaalida oo dhan baa u furan berbera boosaaso garacad kismaayo muqdisho kulli waa loo ogol yahay muuse biixi cabdi oo ah dabadhilifka horraantii sanadkan abiy axmed u saxiixay qayb ka mid a badda soomaaliya oo ka falceliyey wixii ka soo baxay ankara ayaa carabaabay in etoobiya aysan ka laaban heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan islamarkaana horraanta sannadda labakunshaniyolabaatanka is-afgaradka loo rogi doono mawgii ay wada gaareen waxaa xalay la soo daayey erdoganoo labada gacmood hayaa xaggana abiya xaggana xasan sheekh maxaa ka soo baxay sawirka xamar habuu buunisee waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxaa la yidhaahdo conference building in la dhiso in lais aamino inay is-aaminaan oo aanay colaad ku wada shaqeynaan ay bilaabaan inay nabadgelyo ka wada shaqeeyaan wixii hawlana loo dhigi loo dhigaayo guddiyaha dambe la samayn doona ee farsamada ah halkaana waxaa ka muuqata xasan sheekh weli inuu dagaal ku jiro somaliland waayo sanadkaa dhammaanaya warkiisii waxaan soo saxeexay anoo idinka wakiila dowladda etoobiyana laba shay isweydaarsano somalilan waxay u bahanta waa ictiraaf waa ummad xorriyaddeedii ay qaadatay weli tallaabo ay qaadoo qaldan ka saxaysa oona ilaa maanta ahaynin waana waxa mudana koowa etoobiyana waxaa u daran inay bad hesha ay gaadho waxaan isweydaarsanay somaliland aqoonsigeeda oo laga yaqaano etoobiya iyo somaliland oo itisoo inaad dekedaa dekedaa berberaa
waxaad wada dhegaysateen warbixintii walaalkeen cabdulqaadir rabbaani dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mowqif adag ka istaagtay heshiiskii ankara ee mar kale lagu iibiye badda soomaaliya shacabka soomaaliyeedna ugu baaqday inay u kacaan difaacyadda diinta iyo dalka ku soo dhowaada bayaan uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa noo soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bayaankan oo uu soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalku waa waajib sharci ah koo iyo tobanka jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan labaiyo tobanka disembar laba kun afariyo labaatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag u diidaysaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu maamulka riddada ah ee xasan gurguurte iyo dowladda xabashidu xalay ku saxiixdeen magaalada ankara ee ay soo abaabushay dowladda turkiga sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ah ee uu hogaamiye xasan gurgurte waxa uu xabashidu u oggolaaday inay qaadato qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya wuxuuna oggolaanshiyo siiyey ciidanka xabashida ee gumaysiga ku joogta soomaaliya xasuuqa kula kacaysa shacabka soomaaliyeed ilaa maantana ciidamo ku soo daabulaysa dalka si ay u qabsato deegaanno hor leh waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed in heshiiskan cadowgu uu ku saxiixay magaalada ankara uusan waxba ka duwanayn midkii lagu saxiixay adis ababa ee dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurgurte heshiiskan ku xaqiijinayana uu yahay keliya doodihii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sannadaha ah ee ahayd in isaga lasoo mariyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa go'aankeedii ahaa in marnaba aysan aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ee ay maamulada riddadu u saxiixayaan dowladaha cadowga gaar ahaan xabashida etoobiya oo horay gumaysi ugu haysatay dhulka soomaaliyeed haddana u soo diyaargarowday inay ku darsato inta dhiman oo ay badaheennu ku jiraan waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in fadhiga ay ka kacaan kuna baraarugaan heerka ay gaarsiisan yihiin hagardaamooyinka uu cadowgu maleegayo waxaana si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa in kaalintooda ay qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون waxa uu kaasi ahaa eliyas cabdulaahi oo inoo akhrinayay bayaankii ka soo baxay xarakada weli arrimihii kulankii ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga ayaan ku guda jirnaa markan waxaa stuudiyaha igula sugan walaalka faysal xasan faysal war murtiyeedka haddii aad akhrisay maxaa kaaga baxay waad mahadsan tahay bashiir kulankan waxaa aada loo hadalhayey shalay ilaa maalintii ka horreysay gerinkii dambe ee shalay ayayna madaxdu ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada ankara halkaas oo uu ku soo dhoweeyey labada hogaamiyaba waa xasan sheekh maxamuud iyo abi axmed waxaa soo dhoweeyey erdogan kulamo gooni gooni ah oo uu la qaatay labadoodaba kadib ugu dambeyntii waa uu isu keenay heshiis ayayna wada gaareen heshiiska ay gaareenna waxaa laga soo saaray warmurtiyeed hal safxa iyo haaf ah waxaana warmurtiyeedka uu ahaa ama u qornaa baa la oran karaa sida ay dooneysay dowladda etoobiya ma ahan sida ay dooneysay kooxda riddada soomaaliya marnaba warmurtiyeedkaas laguma soo hadal qaadin m o ugii ama is-afgaradkii dhex maray abi axmed iyo muuse bixi sidoo kale laguma soo hadal qaadin badda labaatanka mayl ah ee la siiyey etoobiya ee ka tirsan gobolka awdal iyaduna marnaba lama soo hadal qaadin sidoo kale waxaanan marnaba lasoo hadal qaadin doodii xasan sheekh maxamuud uu in muddo ah ama muddo sanad ah uu la taagnaa warbaahinada iyo fagaarayaasha ee ahayd in dowladda etoobiya haddii ay doonayso in ay la heshiiso kooxda riddada soomaaliya in marka hore ay qirato qaladkeeda waa sida xasan sheekh maxamuud uu ku celcelin jiray islamarkaana uu aaminsanaa kow inay qirato qaladkeeda inay heshiiskaasi ka noqoto iyo inay raaligelin ka bixiso gardarada ay ku kacday saddexdaas qodob marka ay xaqiijiso dowladda etoobiya oo laga helo ayuu xasan sheekh maxamuud oranayey annaga ayaa diyaar ula ah markaas inay bad inay bad naga hesho oo qandaraaska inaga inoo soo marto oo bad waan siinaynaa hadda wixii oo idin wuxuu ogolaaday iyadoo etoobiya saddexdaas qodob ee aan kuu sheegayba aanay hal ka mid ah aanay samaynin oo warmurtiyeedka kuma cadda ilaa hadda xasan sheekh maxamuud taasi cagsigeed abiy axmed oo aanan saddexdaas qodob laga xaqiijinin ayaa isaga lagu qasbay inuu ka garaabo hadaladii uu horey u jeediyey ee ka dhanka ahaa dowladda etoobiya iyo hadaladii colaada kicinayay ee uu warbaahinada ka jeedinayay waxaana lagu qasbay in uu ciidanka etoobiya ku tilmaamo ciidan abaal mugleh ku leh kooxda riddada soomaaliya iyo maamulkiisa uuna uga mahad celiyo duulaanka ay ku joogaan soomaaliya howl muhiim ah inay qabteenna waa laga dhaadhiciyey intiina afkiisa ayuu ku yiri oo heshiiskana waa ay ku jirtay oo warmurtiyeedka waa ay ku jirtay afkiisana waa uu ku yiri erdogan madaxweynaha dowladda riddada ee turkigana waa uu yiri hadalkaasi marka xitaa haddii maanta abi axmed uu ka noqon lahaa heshiiska si dhaba uu kaga noqon lahaa xasan sheekh isagaba qandaraaska ha loo soo maro markaasna badda ha bixiye waxbay ahaan lahayd oo mucaaradka iyo hadalhaynta iyo buuqa hadda caawa ku kacay dhinac ayuu isaga muusilaa laakiin abi axmed iyo warmurtiyeedkaba intaba lagama hayo in uu ka noqdo heshiiskaas is-afgaradka ahaa ee abi axmed iyo muuse biixi dhex maray wax isbedel ah ma jiro keliya waa xasan sheekh maxamuud oo tanaasulay iyo abi axmed oo halkiisii iyo hankiisii ku taagan waa tahay kulanka ma lagu soo hadal qaaday in etoobiya la ogolaanayo baddii hore loo siiyey mise mid cusub ayuu hadda siinaya xasan sheekh maxamuud arrimaha warmutiyeedka aanan ku caddeyn ayay ka mid tahay abi axmed wuxuu ku dadaalay ama uu aad u ilaaliyey shucuurka maamulka somalilan oo ah qoladii markii hore badda siisay maadaama is-afgarad uula saxiixday baddiina ay u ogolaadeen isaga dartiisana ay tadxiyo badan u galeen oo dad badan ay u colaadiyeen wuxuu abi axmed iska ilaalinayey in somalilan wax dhaawac ku ah warmurtiyeedkaas lagu soo qoro dabcan warmurtiyeedka marka lasoo qoro erdogan ayaa arkaya xasan sheekh ayaa la tusaya abi axmedna waa la tusaya waxaa ilawareedyo ay tilmaamayaan in dhowr jeer laisku celceliyey erayo ku jiray laga saaray sidoo kale qaababka uu qorna oo kale waxyaabo badan laga badbedelay abi axmedna uu dhankiisa aad ugu dadaalay in bayaanka uusan dhaawac u geysan somalilan sidaasna waa ay ku caddahay oo somalilan heshiiskii is-afgaradkaha ay galeenna laguma soo hadal qaadin inay iyagu qalad ku dhaceenna laguma soo hadal qaadin waxa lagu soo hadal qaaday oo ka mid ah wixii dhex maray muuse bixiye abi axmed oo warmurtiyeedka ku qornaa ma jirin sidaas daraaddeed marka abi axmed wuxuu ku guulaystay inaana marnabo warmurtiyeedka iyo shirkaba aana lagu soo hadal qaadin heshiiska adis ababa macnaha u lahaa nidaamkiisa iyo somalilan intaba wuxuuna ku guulaystay sidoo kale inuu heshiiskaas uu ka dhigo budo gaar u tuman midka xasan sheekh maxamuud uu la gaarayna uu noqdo mid kale ama marka ha u noqdo mid dhammaystir u ah kii muuse bixi ama ha noqdo bad kale oo uu ka heli doono xasan sheekh maxamuud labaduba waa uu gaaray sidaas daraaddeed hadalkiisa ayaa laga dareemayey abi axmed wuxuu sheegay in uu la gaaray xasan sheekh maxamuud waxaa loo yaqaano win win agreement oo ah heshiis adigana aad guulaysanayso anigana aan guulaysanayo laakiin su-aashu waxay tahay abi axmed waxa uu ku guulaystay waa ay caddahay in baddii uu dadkiisa u raadinayay inuu helay ama muuse bixi ha ka hela ama xasan sheekh maxamuud ha ka helo ciidankiisii laga hortaagnaa inuu isbahaysiga saliibiyiinta ee iman doona ay ka qayb qaataanna dabcan waa loo fasaxayaa wixii hadda ka dambeeya oo xasan sheekh maxamuud ayaaba hadda u mahad celinaya oo bogaadinayay sidoo kale dhaqaalo horleh ayuu ka samayn doonaa soomaaliya oo duulaanka uu ku joogo marka waxaa la garanaynin dhanka kale waxa xasan sheekh uu faa'iiday ilaa haddana waa waxa laisweydiinayo oo caawa siyaasiyiinta iyo mucaaradka iyo dadka hadlayay ay aad ula fajaceen waa tahay faysal ankara maxay intan juhdi ah u bixinaysaa dabcan nidaamka ankara juhdi xoogan ayuu ku bixinaya arrintan wadahadalkan waxaan filayaa inuu ahaa midkii saddexaad imikana lagu soo afjaray xiisadii taagneyd weliba waxay ku guulaysatay in xiisadii xooganeyd ee muddada sanadka ah ee labada maamul ay isweydaarsanayeen waa abi axmed iyo xasan sheekh maxamuude in ay kafiifiyaan weliba warmurtiyeedka waxyaabaha layaab kale ee ku qornaa waxaa ka mid ah ama eraybixinada la isticmaalayay in labada maamul uu ka dhex jiray oo keliya isfahamwaa ama xiisad ama kala qaybsanaan yar oo qadiyaddu aanayba ahayn qadiyad dhuleed inaysan ahayn oo kale ayaa warmurtiyeedka uu u dhignaa xasan sheekh maxamuudna hadalkiisa waa laga dareemayey marka ankara juhdigan ay bixinayso waxaa la xiriirin karaa oo keliya masaalixda ankara halkan ka yaala waxaad og tahay safaaradda ugu weyn dunida halkan ayay ku leedahay saldhig military oo ka baxsan dalkeeda oo ugu ballaaran halka ay ku leedahay waa halkan dhaqaalaha waddanka soomaaliya oo idil ayay gacanta ku dhigtay maantana kooxda ridada soomaaliya iyo etoobiya isku dhaca soo kala dhex galay firaaqa amni ee uu keeni karo waa dadka keliya ee uu dhaawici doono ama uu saameynayo sidaas daraaddeed juhdi xoogan ayay arrintan ku bixinaysaa maslaxadeeda iyo danaheeda dhaqaale ayayna ilaashanaysaa abi axmedna wuxuu ogaaday dhowr jeer ayuu soo maray dhinacyo kala duwan wuxuu soo maray william ruto madaxweynaha kenya wuxuu soo maray yoweri museveni madaxweynaha uganda ururkan e a c la dhaha waa uu soo maray iyo xubnihiisa dadka ka mid ah xubno ka tirsan midooda afrika iyo sidoo kale reer galbeedka dowlado ka tirsan iyo xitaa igad dowlado ka tirsan waa uu soo maray intaba waa ay ku guuldaraysteen inay xasan sheekh maxamuud lasoo fariisiyaan ninka keliya marka ee soo cadaadiyay xasan sheekh maxamuud ee howshan kasoo dhaadhiciyey ee ku qasbay inuu miiska wadahadalka abi axmed la yimaado weliba isagoo salaanta boobaya la arko ninka ka dhaadhiciye erdogan ayuu ahaa isaga ayaana howshan kasoo shaqeeyey turkiga oo la oranayey badda ayay difaacaysaa oo heshiis toban sano ah lala galay oo badda soomaaliya ay difaacaysaa la oranayey ugu dambeyntii difaaca iyo nooca difaaca ee turkiga ay ku difaaci karto badda soomaaliya waxay noqotay inay abi axmed keento ay la fariisiiso ama la hadashiiso ee xasan sheekh maxamuud ugu dambeyntiina wixii wax maslaxad u eg halkaas ay ka dhacdo sidaasna turkiga uu ku qaatay qandaraas toban sano soconayo oo khayraadka waddanka soomaaliya uu kula wareegayo wax badiila oo uu qabtayna ay noqotay inuu qayb ka mida baddii islamarkiiba abi axmed u iibiyo ugu dambeyn faysal waxaan falanqeynteena kusoo gebagabeyneynaa arrinta ciidamada isbahaysiga cusub ee sanadka labadakunshaniyolabaatanka etoobiya ma ka mid noqonaysaa
heshiiska ka hor dowladda ridada waxay odhanaysay kama qayb gali doonto buuq xooganna waa uu taagnaa laakiin kama qayb gali doonto oo dowladda riddada ay oranaysay xitaa ma ahayn mid dhab ah oo waxaa warbixinada qaar ay tilmaamayeen in kooxda riddada soomaaliya aysan iyadu lahaynba go'aanka ugu dambeeya ee ciidamada waddankan ka howlgalaya iyo kuwa aanan ka howlgelaynin dadka qaar ayaa isku qaldayey wadamadan hadda galbeedka afrika dhaca oo dowladaha reer galbeedka iska ciirinayay oo kale oo oranayay madax banaanida dalkaas ayay qusaysaa ciidamada dalkooda ka howlgalaya iyo kuwa aanan ka howlgelaynin laakiin arrinta farqiga dalalka galbeedka afrika dhaca iyo soomaaliya u dhexeeya waxay tahay soomaaliya waa dal la yidhaahdo waxaa lagu maamulaa waxa loo yaqaano jabter seven sidaas daraaddeed madax banaanidooda ma dhammaystirna saas daraaddeed go-aanka ugu dambeeya ee howlgalladan kooxda riddada iyada go-aanka ugu dambeeya malahana talo ayay leedahay sidoo kale dowladaha afrikaanta ee ciidamada soomaaliya ka joogaan talo ayay leeyihiin sidoo kale talooyinkaas markii laisku dardaro oo idil golaha amniga ee midooda afrika ayaa loo gudbinaya iyaga qudhooda ayaa taleleh go-aanka ugu dambeeya waxaa lala aadayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyaga ayaana go-aanka ugu dambeeya iskaleh sidaas daraaddeed kooxda riddada barta ay ka dhaqaaqi weysay waxay ahayd oo etoobiya kama qayb galayso ciidanka soomaaliya jooga kama qayb galaysa ah barta ay ka dhaqaaqi weysay wuxuu ah markii horeba go-aanka ugu dambeeya iyada ma aysan lahayn sidaas daraaddeed go-aanka ugu dambeeya markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay la geeyey waxaa la yidri go-aankaas fito ayaa ugu dambeyn lagu kala baxaya etoobiya waxaa aad u difaacay oo fitogooda ku difaacayay oo taagnaa way ka qayb noqonaysaa howlgalkaas shiinaha iyo ruushka sidaas daraaddeed caqabaddu halkaas ayay ka taagnayd waxaa howlgalka ilaa intan loo dibdhigayey go-aanadiisa kama dambaystana loo soo saari waayena xiisadan iyo khilaafkan ayay ahayd in la dhammeeyo waxa ugu weyn ee hadda loo dadejiyey oo weliba heshiiskan hadda ankare lagu gaaray heshiiska rasmiga wuu ka dambeyn doonaa oo febraayo ayuu dhici doonaa laakiin waxa intan loo sameeyo oo loo boobsiinayo oo raggan gacmaha la isu gelinayo waa in shaqada weyn ee taalla ee howlgalka cusub in jid loo bixiyo oo maalmahan oo idil cakirnaa sidaas daraadda marka waxyaabaha shirkan soo dejiyay iyo ujeedka laga leeyahay ayay ka mid tahay in etoobiya qudheeda fursad laga siiyo howlgalkan oo howshaas lasoo gebagabeeyo kadibna loo gudbo howlgalka cusub iyo sida laga yeeli lahaa oo ilaa hadda aanan jid u bixin oo xitaa ciddii maalgelin lahayd aanan si rasmi ah loo soo cadaynin aad buu mahadsan yahay walaalkeen faysal xasan ayuu kaasi ahaa oo caawa igala qaybgelaya barnaamijka faafareebka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarina markan iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa xasan gurgurta ku eedeeyey khiyaano halis ah iyagoona u jeediyey eedeyn culus qodobkaasi sidoo kale mas-uuliyiin dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka dhacduleedka magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalab wuxuu halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uuliyiin dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay duleedka adis ababa xogo faahfaahsan ayaa kasoo baxaya weerar maalin ka hor ka dhacay meel duleedka kaga beegan magaala madaxda dalkaasi ee adis ababa halkaasoo lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay mas-uuliyiin daacaddu ah maamulka abiy axmed warbaahinta etoobiya waxay sheegtay in jabhadda xoreynta oromiya ee loo yaqaan o l a ay dileen lagase sayuum oo ahaa taliyihii saldhigga degmada suruurta iyo askar la socotay markii ay ku beegsadeen weerar qorshaysan wafdiga oo ka koobnaa booliska ismaamulka oromiya iyo ciidamada difaaca itoobiya iyo mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ayaa lagu weeraray duleedka adis ababa sida ay soo sheegtay warbaahinta maxalliga suruurta oo ka tirsan ismaamulka oromiya mas-uuliyiinta la dilayna fadhigoodu yahay waxay konton iyo afar kilomitir dhanka waqooyi ka xigtaa caasimada adis ababa sidoo kale weerarka jabahadda xoreynta dadka oromada waxaa lagu dhaawacay madaxa xisbiga talada dalka itoobiya hayaa ee barwaaqo sooranka loogu yeero kaasi oo ugu magacaaban suruurta ninka lagu magacaabo sisey bishaada dhaawaca soo gaaray mas-uulkan ayaa loo qaaday cisbitaalka lama shaacin in uu halis yahay iyo in kale dhibaaadda mucaaradka hubaysan ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a oo iskacaabin adag kula jirta dowladda xabashida ayaa xaqiijisay dilka saraakiishan dowladeed ee suruurta waxayna dusha u ridatay mas-uuliyadda weerarkaasi weerarkan qorshaysan ee ka dhacay duleedka adis ababa ayaa yimid kadib wax ka yar toddobaad markii ismaamulka oromiya ee dowladda xabashada etoobiya uu ku dhawaaqay in uu heshiis la galay ciidamo ka tirsan jabhadda oromada ee o l a gaar ahaana ciidamo uu hogaamiyo jal segni balse garab kale oo xoogan oo ka tirsan jabhadda o l a ayaa beeniyey heshiiska waxayna durbo fuliyeen weerar sarkaal dowladeed lagu dilay oo ka dhanaa mas-uuliyiin dowladeed iyo kuwa ismaamulka oromiya ee heshiiska shaaciyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasiyiinta mucaaradka oo xasan gurguurte ku eedeeyey khiyaano halis ah eedayn culusna soo saaray saacado kadib markii uu xasan gurguurte heshiis la galay dowladda xabashada etoobiya ay soo baxeen xogo hor leh oo ku saabsan waxa ku qarsoon heshiiskaasi mucaaradka siyaasadeed ee xukuumadda muqdisho ayaa warar ay ka soo saareen heshiiskaasi ku sheegay mid khiyaano oo uu galay xasan gurguurte cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali khayre oo warbaahinta la hadlay ayaa weerar dhanka afka ku qaaday madaxweynaha xukuumadda muqdisho xasan sheikh waxa uu kusoo saxiixay ankaraa mugdi badan ayaa ku jira dowladda etoobiya ammaan ayuu kala duldhacay iyadoo aan ka laaban heshiiskii is-afgaradka ahaa ee badda lagu siiyey waxaa kasii daran ciidamadeeda ayuu ku sheegay halyeeyo soomaaliya nabad ka dhigay waxaas oo dhan waxay muujinayaan khiyaano shacabka laga qarinayo ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu intaas ku daray in cadaadisyada siyaasadeed ee xasan gurguurta ka haystaa arrimaha gudaha ay sababeen in uu isku dhiibo etoobiya waxaa isweydiin mudan madaxweynuhu dhowr jeer ayuu diiday in uu abiy la kulmo ilaa uu ka laabanayo m o u gii ee maxaa hadda ku riixay in uu si kadis ah uu ugala heshiiyo taas way iska caddahay waa cadaadiska gudaha ka haysta ayuu mar kale yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur dhinaca kale xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda muqdisho ayaa war uu ka soo saaray arrinta ku saabsan heshiiskii ankara ayaa sheegay in xasan gurguurte uu mar kale asiimo siyaasadeed lugaha la galay isagoo muujiyey in wixii dhacay ay ahaayeen khiyaano etoobiya lagu siinayay qayb ka mid ah biyaha soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana warbixinada ay daabacday mareegta wakaaladda wararkai shahaado ka mid ah erdogan oo kulansiiyey madaxweynaha xukuumadda muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya xasan gurguurtana uu ku ogolaaday in uu bixiyo xeebaha soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka mid ah warbixinada ku daabacan mareegta wakaaladda wararka ee shahaada bayaan adag oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo uu faafiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna diiday heshiiska burcadnimada ah ee madaxa kooxda hirdada soomaaliya uu la galay abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya uguna ogolaaday qaadashada qeybo ka mid ah biyaha soomaaliya waxay sidoo kale wakaaladda wararka ee shahaada daabacday warbixin ku saabsan dowladda suudaan iyo mucaaradkeeda oo soo jeediyey laba aragti oo kala duwan oo ku wajahan suudaanta cusub waxay sidoo kale wakaaladda wararka ee shahaado maanta daabacday howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay maanta mareegtu daawacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa gaari xamuul ah oo muqdisho fariinka ku goostay gaarigan xamuulka ah oo noociisu ahaa dhayno islamarkaana siday biro shubah ayaa ku fariin goostay mootabajaaj ay dad saarnaayeen taasi oo maraysay isgoyska boondheere ee magaalada muqdisho mootada uu gaarigu jiiray ayaa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah rakaabkii saarnaa iyo dareewalkii mootada ee kaxaynayay waxaa intaa dheer oo uu dhaawac soo gaaray mid ka mid ah shaqaalaha gaadiidka xamuulka ah qaar ka mid ah dadkii guubjoogayaasha ahaa ayaana ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weeraro ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka gedo iyo bokool ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin garoonka degmada baardheere waxay sidoo kale mujaahidiintu weeraro culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur iyo sidoo kale xerada xabashida ee degmada waajid ee wilaayada bokool aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd heshiiskii xaaraanta ahaa ee xasan gurgurte iyo abiy axmed ay ku kala seexdeen magaalada ankara ee caasimada wadanka turkiga heshiiskan oo uu garwadeen ka ahaa rajab tayib erdogan madaxweynaha dowladda riddada ah ee turkiga ayaa etoobiya u ogolaanaya in ay soo gaarto biyaha soomaaliya saxiixaasina ay yeelato kooxda riddada soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta soo saartay war-saxaafadeed ku qornaa laba luuqadood oo kala ah soomaali iyo ingiriis kaasi oo ay si adag uga hadashay heshiiska dhex maray abiy axmed iyo xasan gurguurte xarakada ayaa si cad u diiday heshiiskaasi waxayna sheegtay in heshiiskaasi yahay mid xaaraan ah oo aan ka duwanayn heshiiskii ay adisababa ku gaareen bilowgii sanadkan abiy axmed iyo muuse biixi madaxweynihii hore ee maamul goboleedka shahadala dirarka ah ee somalilan dhanka kale baraha bulshada ayaa shacabka soomaaliyeed waxay si aad ah uga warceliyeen heshiisku sheegii khiyaanada ahaa ee xasan sheekh uu la galay abiy axmed waxayna dadku ka wada sinaayeen in waxa dhacay aysan waxba ka duwanayn heshiiskii horaantii sanadkan dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi cabdi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ana bashiir caawa waa inaga inta aad buu mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa bashiirow la diiwaan geliyey ilaa saddex majsaro ayay ku warantay waaxda caafimaadka qidaaca inay dhaceen afar labaatankii saacee lasoo dhaafay kuwaas oo ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo sagaal kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun siddeed boqol soddon iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lix kun saddex boqol konton iyo lix kale bashiiro kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan egno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah weerarada muqaawamada waxaa lagu beegsaday gaadiidka cagafcagafyada ee waxburburiya si gaar ah nuuca loo yaqaano d sagaal sidoo kale muqaawamadu waxa ay beegsadeen gaadiidka ciidanka daabula kadib howlgal ka dhacay mukhayamka jabaaliya mid ka mid ah howlgalladii ka dhacay mukhayamka jabaaliya sidoo kale waxa uu ahaa weerar qanaas ah oo lagu beegsaday ilaa laba askari oo sahayno ah sidoo kale muqaawamada ayaa sheegay inay duqeeyeen goob fadhiisin oo ahayd ciidanka yuhuudda oo ku taalla koonfurta magaalada khaza endhanka kale bashiirow saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad u xoogaysanayey rajada laga qabo in lasoo gebagabeeyo dagaalka ka socdo qidaaca islamarkaana dhinacyadu ay gaaraan heshiis xabad joojin ah warbaahinta yuhuudda waxay ku warantay in wasiirada maamulka sahaynada saacadihii lasoo dhaafay shir ay yeesheen ay kaga hadleen habsame u socodka wadahadallada dabcanna netanyahu wuxuu toddobaadkan niyad wanaag ka muujiyey in maxaabiistiisa loo soo daayo oo dagaalka khaza uu soo gebagaboobo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka maraykanka ayaa waxa uu booqasho ku marayaa mandiqada loo bixiyey bariga dhexe saacadihii lasoo dhaafina waxa uu ka degay magaalada tal abiib dabcan isagoo wakiilka ah baydhan ayaa waxa uu la kulmay benyamin netanyahu qodobada dhinacyadu ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ahaa sidii loo sii xoojin lahaa wadahadallada hadda socda islamarkaana loo gaarsiin lahaa gebagabo si aysan u fashilmin sida kuwii hore xubintaan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
inta aanan barnaamijka soo gebagabayn qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada jaralaksi ayaa lala egtay isbaaro maleeshiyaad kirjada u tiray halkaasi waxaana jir khasaare cadowga ka soo gaaray weerarka qaraxa ah ee ka dhacay degmada jaralaksi guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu